Imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe ayaa maanta si rasmi ah uga bilaabanaya guud ahaan deegaanada maamulka Galmudug. Imtixaankan oo muhiim u ah dhammaysashada heerka dugsiga dhexe ayaa maalmaha ugu soo aadan, waxa uu ka socon doonaa guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka uu ka kooban yahay maamulka Galmudug. Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Galmudug oo si rasmi ah u qaadaysa imtixaankan ayaa hore u soo saartay tilmaamo muhiim ah oo la xiriira hab-dhaqanka iyo qawaaniinta imtixaanka. Ardayda waxaa lagu wargeliyay inay ixtiraamaan dhammaan shuruucda kala duwan ee wasaaraddu ay ka soo saartay gelista imtixaanka, isla markaana ay ilaaliyaan waqtiga. Habraaca hore Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Galmudug u soo saartay waxaa qayb ka ah waqtiga imtixaanka iyo sidoo kale habraacyo kala duwan oo la xiriira agaasinka iyo howlwadeenada imtixaanka ka shaqeynaya. Jadwalka imtixaanka oo wasaaraddu ay soo saartay maalinta koowaad waxay ardaydu geli doonaan maadada tarbiyada iyo sidoo kale cilmi bulsho oo noqon doona kuwa lagu bilaabayo imtixaankan. Imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka sideedaad oo ah imtixaan sanadle ah oo ay si joogto ah u qaado Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Galmudug ayaa muhiimad gaar ah u leh tayeynta waxbarashada iyo hubinta heerka aqooneed ee ardayda wax ka barata deegaanada Galmudug.